الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي تضباط kitaabka la yidhaahdo manduuma alraxbiya fi cilmi alfaraaid fi lfaraa'id waxaan soo qaadanay ahlu nisfi nis wixii wax ku dhexlayay waxaan soo qaadanay ahlu rubuc waxaan soo qaadanay ahlu thumun saddexdaas oo isku dhinac ah dhinacii kale oo huluhaanka iyo huludka iyo sudusku soo gelayeen baynu hadda qaadanaynaa in shaa allahu tacaala qeyb ka mid a baabu man lahu huluthaani waxa uu baab yahay man lahu huluthaan dadka huluthaanku u ahaaday oo huluthaan wax ku dhaxla man lahu huluthaan baabu man haadaa kani baabu man wey yaa lahu isaga ahuluhaan huluhaan u ahaadeen ama yarihu farda huluhayn huluhayn faralkiis dhaxlaya huluhaan waxaa la yidhaahdaa saddex meelood labo xoolaha dad qaata xoolaha qofku ka dhintay markii saddex meelood loo qaybiyo laba ahaan laba jibaar laba ahaan laba qaybood meelna baa ka harays meel bay ka tegayaan labay qaadanayaan وثلثان للبنات جمعا مزاد عن واحدة فسمعا وثلثان ثلثانك للبنات بو هاضي قبله قفك دنتي دلي بنات بنات وقبله و قبله قفك دنتي ولا دحلي يقول دلي waxay qaadanayaan huluhaan saddex meelood labo jamcan xaalayhin jamc waaye jamacaasoo markaas laga sii daba tegayoo wuxuu yidhi maa zaada wixii ka ziyaada can waaxidatin wey kow wixii ka badan jamc hadda aan u jeedno jamcu wuxuu ahaa laba wixii ka badan sideeda tasniya wixii ka badan baa jamca la yidhaaha laakiin maanta kaa looma socdee maa fowqa alwaaxid hal wixii ka badan gabdhuhu hadday halhal yihiin waa soo maran ahlu nisfi bay ahaayeen gabadhii meydku dhalay oo keligeeda falahaa nisfu maa tarak haddii bintulibni ay tahay hadday waqto shaqiiqaa tahay hadday waqto li'aba tahay afartaa gabdhood waa soo maray iyagoo nis nis qaadanaya hadda hal hal gabar bay ahaayeene hadda hal hal gabar waa inay ka bataan waxaa looga jeedaa maa zaada can waaxidatin waaxido hal gabar ah wixii ka korsan ka badan waay fa samcan samcan wadaacatan ma washa sam waxa weeyaan fasmac samcan weeye maqal qaado weeye saas saa ku aqba waaye marka labada gabdhood fain kunna nisaa'an fowqa thnatayni falahunna huluhaa maa tarak aayaddaas hadda fiiri fowqa thnatayni baa la yidhi labo wixii ka korsan laakiin aayaddaas huluhaanka sheegidda ay sheegtay hadda daliil haynoo ahaatee waxaa moodaa in laga fahmayo aayadda daahirkeedu keenaayo laba gabdhood inaysan uluaan lahayn saa waxaa la yidhi fo fowqa thnatayn arrinkaas waxayna ka joojinaya fahamkaa inaan qaadanno amarkii nebigu amray calayhi salaatu wasalaam laba gabdhood oo uu dhalay saxaabigii la dhihi jiray sacdu bnu rabiic aabbahood baa dhintay wuxuu yidhi sulufaan hala sii nebigaa amray labada gabdhood fooqasna taynina maaha laba kama badnayn labay ahaayeen sulufaan hala siiyaa la yidhi arrintu waxay ahayd xaaskiisibaa waxay u timid nebiga calayhi salaatu wasalaam laba gabdhoodna way wadatay waxay tihi yaa rasuula allaahi haataani ibnataa sacd ibnu rabic saxaabigu weynaa labadiisii gabdhood oo ka dhintay weeye anna xaaskiisi baan ahay qutila abuuhumaa macaka aabbahood isagoo adiga uu kula socdo baa la dilay yowma uxudin toddobaatankii maalintii uxud saxaabadii badnayd shuhadaa uxud dagaalkaasoo ku dhinta adeerkoodna wax xoolaa ugama tegin wax kasta adeerkood baa raba inuu qaato uusan gabdhahan waxoodii qaato adeerkood aabbahood la dhashay Ee, nabi allow maxaad maxaa raayeynaysaa maxay maxaa maxaa warataa waxay ugu daray gabadhahan lama guursanayo iyagoo aan xoola lahayn gabdhahanoo iska mugmugowgan oo bilaa maal ana hadhow lama danaynayo lama guursanayo ilaa maalka waxyaalaha la isku daneeyo ka mid yahay tunkaxul maratu liarbacin soomahay aa afar baa dadku way ku daneeyaan nimanku marka maalkaasaa ku jiray limaaliha baa ku jiray xadiidkaas waa garanaysaan markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaa wasalaam balukaadi ilaa ilaahay ka xukumayo waxaa soo degtay fain kunna nisaa'an fowqa thnatayni falahunna uluhaa maa taraka fowqadan hadda laba inay kasii badan yihiin inaan looga jeedin waxaa laga sheegayaa nebigu islaantiiba u yeeray ninkii odayga ahayo lalaa xoolahu rabaa inuu yaa haysto buubsadana waa loo yeeray wuxuu yidhi acdi lbintayni huluhayn labadaa gabdhood huluhaan si labadaa gabdhood huluhayn si waay wa acdi ummahuma humun hadda hadda waa soo mandhay humunkii moogta qof nin inta dhintay xaaskiisii iyo gabdha u dhalay ka dhintay hooyadu inay reera huminta oo ilmaha jooga waa la gartay labadaa gabdhood odayga waxaa la yidhi waxaa siisaa huluhaan hooyadoodna siddeed meelood meel sii waaye wamaa baqiya fahuwa laka wixii soo hara casabaa tahay wixii soo haraa leedahay adaa ragga ugu dhow markaas wixii soo haraa leeda halkaasaa nebigu sidaasuu u xukumay calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa saxiixulisnaad markaas qadaha nebiga xukunkiisaa la qabsanaya waa dhaxalkii u horreeyo islaamka waxaa la yidhi la xukumay oo la qaybiyey dhaxalkaas marka fooqadan marka baa waxay u baahan tahay xal mufasiriintu maxay ka dheen waxyaalo badan bay sheegeen mufasiriintu waa muqxam rag baa yidhi oo waxay ka dhigan tahay fadribuu fowqa alcanaaqi fowqa baa ku jira moogta garaaca fowqa alcanaaqi luqunta ka garaaca weeye moogta fadribuu lacnaaqa way kaley ka dhigan tahay fowqa alacnaaq baa markaa layidhi qolana waxay dhaheen fowqadan waa cala taqdiim wata'khiir ithnayni fowqa soo maaha fowqa thnatayni iyo famaa fowqahumaa laba iyo wixii ka badan gabdhuhu huluhaan bay qaadanayaan labadan gabdhood hadda huluhaan qaadanaya hadday toban gabdhood noqdaan huluhaankuun bay qaadanayaan waqiila hayru dalik si kaloo siyaalo kalena waa layidhi waxaa qabsataa labadaa gabdhood oo qofkii dhintay dhalay huluhaan bay leeyihiin jamacaasna maa zaada can waaxidatin wey mid wixii ka badan labay ka bilaabanaysa wakaa xukunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waay jamcantaas waxaa looga jeedaa maa zaada can waaxidatin laba gabdhood iyo ka badan wixii ah waa uluaan waay maxaa shardiga wiil la dhashay waa inuusan meesha joogin wiil la dhashay laba gabdhood iyo wiil walaalkooda hadday yihiin waalida kari mithul xadil unhayeyn wiilkuna waa laba qori gabadhana waa qori waa laba gabdhood waa gabdho keliya ama laba ha noqdeen ama ha ka bateen waay fa samcan silada iyadu wataas waxaa soo haray taa haddii halkaa la dhigay hulufaankan dadka wax ku dhaxla waa lagugu jiraayo labadii gabdhoodoo meyd ku dhalay qabso wa huwa hulufaanku kadalika sidaasoo kale yaa sidaasoo kale libanaatilibni buu usugnaaday wiilku gabdhahu dhalay qof baa dhintay wuxuu ka tegay wiilow dhalay gabdhow dhalay qofkaan dhintay wiilow dhalay oo aan noolayn saw gabdhow dhalay waa sidii haddeero kale ah ama laba gabdhood ha noqdeen ama toban gabdhood ha noqdeen iyana waa sidaas waay labadaa gabdhood maxay qaadanayaan oo ibnigu dhalay waa huluhaan waa reero huluhaan iyaguna waa inay laba gaarhaan hadday doonaan kasii tiro bateen fafhama qaali fahma saafi dihni fafham faham buu yidhi maqaali oraahdayda fahma saafi dihni dihnigiisu midow saafi yahay fahankiisa dihnigaas had caqliga loo jira mid caqligiisu nadiif yahay fahankiis faham buu yidhi fafham maqaali fahma saafi dihni dihnigiisu midow saafi yahay macnaa caqligiisu fahmidiis faham buu yidhi waay waxaa meeshaa looga jeedaa ow qofka maarata haddii uu wax awhaam iyo shukuuk iyo waxaas ay ku jiraan lama rabo taa lama rabo dihnigu waa fidnada caqliga hadda looga jeeda dayib waxaa meeshaa laga gartay baa layidhi in uu qofku shaksigu idaa lam yatafaraq lilcilmi cilmiga maskousan u faaruqin can jamiici alcalaa'iqi waxyaalaha cawaa'iqdaado cilmiga ka hor taagan inuu casharka dhegeysta caawa rabay caqabadda ka hor imaanaysa hadduusan iska hor wareejin yaa oo jiirin oo cilmiga u faaruqin oo ku shuqloomin yaa u keliyoobin ku shuqloomidda cilmiga can kulli alkhalaa'iq arrimaha kale iyo meelo fadhigaa iyo waxyaalahaas oo dhan uusan ka soo saafigaroobin biqalbin xaadirin saliimin dhegtana si fiican ugu dhigin qalbigiisu xaadira wafahmin daqiiqin mustaqiim yaa lam yaxsul lahu shayu min dalik wax weyn u xasili maya waxaa la rabaa inuu qofku si fiican u dhegeysto jaaniskana si fiican usoo siiyo yaa kulligaa wuxuu yidhi kitaabka markaa qaabishid waxaa qoray sheekh cabdilfataax awquda raximahullah kulligaa markaa kitaabka ad u isi siisid buu yidhi bou barkiis iskaa siinaya isagu yaa kulligaa adu markaa isi siisid ilaa waa fahno maalin kastoo lagu ceshoobo wax hor laa fahmin buu isaguna barkiis ku siinaya iskaa siinaya canaha kulligaa waa in la helo ka soo soco waxaan haynaa huluhaan qaata banaatul ibni iyo banaadkii kale yaa banaad sulbiga ahaa laba mayd ku dhalay laba wiilkiisu dhalay ma wada joogaane waa mar kuwaba markooda weeye wa huwa mar kale ulukii ulufaankii lilukhtayni laba gabdhood baa iskale iyo famaa yaziidu wixii kasii badan kuwa kaleba famaa yaziidu waa uta ya laba gabdhood iyo wixii kasoo waa gabdho shaqi shaqiiqatayn shaqiiqataan laba gabdhood oo meydka wa qofbaa dhintay wuxuu ka dhintay laba gabdhood oo walaalihiisu aabbihi hooyaba ay wadaagaan iyo wixii ka badan laba gabdhood labaatan gabdhood baa noqday haddii doon iyaguna maxay qaataan uluaan xoolaha saddex meelood labo qadaa bihi alaxraaru waalcabiidu arrintaas waxaa xukuma biir dadka xorta ah iyo xataa addoommadu waa caan waa masale caana biir cid ay ka qarsoon tahay oo aan ogeyn addoon iyo xor midna ma jiro xor iyo dadka xorta iyo dadka addoommada waa yaqaanaan qadaadan marka waxaan ka dhigaynaa bimacnaa aftaa qadaa bihi waxaa fatwooday sidaas oo ka jawaabay ku jawaabay alaxraaru kuwa xortaa iyo walcabiidu addoommadu ila addoommadu waa waa nin xoroo kale bilam yihiin waysan xor ahayn cilmiga hadday doona kuwa xortaa ka cilmi badan karaan ya bimacnaa qadaana waxaa looga leexinaya dee addoonku qaadi ma noqdo ya ee waxa weeyaan bimacnaa afta qadaa bihi laxraaru kuwa xortaa iyo walcabiiduba waa fadwoodeenoo waa masalo mutafaqaho aan laisku haysan cid kaasaaba garanayso caan baxday wey haadaa arrinkaas idaa kunna markay yihiin weeye gabdhuhu liummin wa abin aabbe iyo hooyaba markay meydka la wadaagaan oo amase liabin aabbe keliya la wadaagaan waxaa kaloo fulusaan qaata laba gabdhood oo aabbe keliya la wadaaga waxay tahay qof baa dhintay wuxuu ka dhintay laba gabdhood oo aabbaha keliya walaalo ka yihiin waka mar aabbihi hooye walaalo ka ahaayeen marna aabbaha keliya facmal camal ku camal fal bihaadaa sidaa ku dheganow haddaad dad wax u dhexlaysa ama u fadwoonaysa ama u xukumaysa ama u sheegaysa sidaa ku dhaqan tusib waa asiibaysa cid kugu qabsan ka dhaa ma jirto tusib waa asiibaysa ulufaan yaa wax ku dhexla madaxa kore waqac afar qolo afartuba waa dumar dumarkaasi tirsiga u yaroo yihiin waa inay labay gaaraan laba gabdhoodoo meyd ku dhalay laba gabdhoodoo wiilkiisu dhalay laba gabdhoodoo shaqiiq ahoo aabbiyi hooyaba walaalo ka yihiin laba gabdhoodoo aabbe keliya walaalo ka yihiin marka labada aan sheegaynaa shardi maaha inay laba ku kooban yihiin laba ugu yar weyn ee hadday toban noqdaan iyo hadday labaatan noqdaan iyo hadday ka bataan iyo hadday ka yaraadaan mar hadday kow ka badan yihiin wiil la dhashan uusan joogin waa kaasa waa la garta masaladaa halkaasaa la dhigay ayib maxay leeyihiin oo intaas la sii raacsiinayaa masaladaas waa kuwa ku hirgashay labadii gabdhood oo meyd ku dhalay waa la sheegay inaan walaalkood la joogo waayo labadii gabdhood oo eh, banaatul ibniga ahaana yaa mucasib iyana waa inaan walaalkood la joogin mid mucasib waayo iyo cid meydka ka xigta dee labadan gabdhood oo ibnigu dhalay haddii meydku kuwa u dhalay joogaan oo ama wiil ou dhalay ama gabar ou dhalay ay joogaan iyagu ulusaanka ma qaadanayaan marka labada gabdhood oo meydku dhalay waxaa shardiya mucasib walaalkood inuusan jirin labadan gabdhood oo ibnigu dhalayna waxaa shardiya meydka cid ka xigto kuwa dhalaya inaysan joogin iyagana walaalkood joogin mucasib mid soo casabeey waa inuusan joogin intaa kaga ta waayo waxaa soo haray maalan hadda masaleba iska dhis islaan baa dhimatay waxay ka dhimatay ninkeedii iyo afar gabdhood oo wiilow iyadu dhashay uu dhalay ya banaato ibni wey maogta waa kaasa zawjkeeda carruur baa joogto maogta welad iyo waladu ibni hadday joogaan waa reera rumuc soo maa reera nisma noqonayo waa reera rubo ilaa welad baa jooga waa waladul ibni ayaa afar meelood meel bes gabdhahaana saddex hadday yihiin iyo afar hadday yihiin waa banaatu ibni waa reera thulusaan saddex meelood labo khalaas maxaa kaloo ku xigay laba ukhtoo shaqiiqaan maxaa shardi u ah waxaa shardi u ah gabdhaha walaalkooda iyo iyaga laftooda akh inuusan joogin wiil walaalkooda mucasib meydkiina dad farac u dhalay waa inuusan ka dhiman walaalku markuu wax dhaxlayo meydkii farac waarisoo u dhalay waa inuusan joogin labadaa markay qaadanayaan ulusaanka aabbana waa inuusan joogin meel aabba joogo walaal wax kama qaatee laba oktoo shaqii shaqiiqataan markay qaadanayaan uluaan labada oktay ka badan markay uluaan qaadanayaan meydka aabihii ma joogo iyagana aabbahooda dee kuwaan walaa gabdhahan laftooda aabbahooda aabba ma joogo wey dadow dhalayna ma joogaan waay iyagana walaalkood ma joogo nin walaalkooda ma joogo khalaas kala soo qaad tusaale iska dhis nin baa dhintay xaaskiisa iyo wuxuu ka dhintay laba gabdhooda walaalihiisa abiyo hooyaba la wadaagay shaqiiqatayn waa kaa dee zawj xaaskiisu waa zawjadii moogta dee carruur oo dhalay marka meesha ma joogaan reera thuman maaha maanta waa reera rubo isagii wuxuu dhalay iyo wax wiilkiisu dhalay midna ma joogaan waxaanu dhis dhisaynaa inay maaragtay nagu sii rusuuqaan waxaan soo marnay haye zawjadaasi reera rubo afar meelood meel bay leedahay labadan gabdhoo shaqiiqatayn iyo thulusaan bay leeyihin sababtaa wuxuu dhalay ma joogaan aabba ma joogo iyagu laba waa dhan yihiin walaalkood ma joogo khalaas maxaa la mid ah laba ukto oo li'ab ah waa sidoo kale intii haddeer unbaa waxaa loogu darayaa walaalkoodna lama joogo farac waarisna ma joogo aabbana ma jooge yaa cid shaqiiqa iyo waa li'abe walaalo ka xiga oo shaqiiqo meydka dhinta aabbiya hooyaba la wadaaga waa inaysan joogin ama ukto ha noqdo ama akh ha noqde walaal shaqiiqa waa inuusan jirin wiil iyo gabar wuxuu doona ha noqdo waay maalan tii haddeer oo kale nin baa dhintay wuxuu ka tegay xaaskiisii iyo laba gabdhood oo walaalihiis aabba keliya kula walaala dee xaaskiisii waa reero rubo labadan waqtana waa sida haddeer oo kale hulusaan bay qaadanayaan khalaas qadaa bihi alaxraaru walcabiid waka sheekh ibnulhaayim la yihahdaa faa'iida sheeg wuxuu yidhi war hulusaan haddaa maqasho waa laba qof oo siman oo dumar ah waxa ay wax ku qaataan iyo wixii ka badan oo dadkii niska dhexli jiray waxaan hadda soo wada dumar maaha fulusaanka qaatay waa dadkii niska dhex- dhexli jiray markay hal hal ahaayeen hal binto hal bintu ibni hal ukhtoo shaqiiqa ah hal ukhtoo li'aba hal halkiibaa laga daayo xa- ugu yaraan hal hal kale ha lagu soo daro laba laba ha noqdaan iyo ka badan waa dadkii niska dhexli jiray un waxaan fulusaanka qaadanaya oo laba noqday ilaa zawjkiisa ma ma ma tacadudayay waa iska hal xabee dadkii niska dhexlayay zawjkii ka reeb intii kaloo batay weeye shuruuddiina laga helay khalaas soo raac taa intaasaan kaga gudbaynaa insha allahu tacaala waxaan gelaynaa in yaroo ka mid ah baabu man buu baab yahay yarisu dhaxlaya farda thulusi thulus faralkiisa thulus ma taqaan waa saddex meelood meel baabu man yarisu dhaxlaya farda thuluthi thuluth saddex meelood meel faradkeed dhaxlaya oo u baabiya waaya shuruudahan iyo waxaan aan sheegayna kulli waa idiin qorayaan kutubtu saa la socdo dadka thuluthka dhaxlaya halkan laga hadlaya والثلث والثلث اسكن حسا والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ولا ابن من معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وعيب والثلث واحد ثلث la yidhahdo saddex meelood meel fardul ummi hooyo faralkeed wey hooyaa wax ku dhaxsha xaysu meel xaysu laa walada markaan ilma jirin meyd ku dhalay walaa min alikhwati walaalaha xaggoodana uusan ka ahaan jamcun walaa jamcun oo min alikhwa walaa min alikhwati jamcu walaalaha xaggoodana jamac walaalaan aysan jirin oo duu cadadin tira u saaxiiba jamac baa hadii la yidhi yaa walaalo badanna waa inaysan jirin waaye waaye kahnayni waaba labo kale aw hintayni yaa laba raga aw hintayni laba dumara aw halaaثan saddex waxaaso dhan waa inaysan jirin walaalo tiro gaaray waa inaysan jirin ayb xukmu dukuuri kuwa labxuunkoodu fiihi dhexdiisa kalinaas bay la mid yihiin kuwa dhadig walaaluhu walaalo ragga keliya la dhihi maayo kuwa lab iyo kuwa dhadig waa isku mid walaalo badan mar haddii la helo yaa hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin iyo hadday isku dhex jiraan waa isku mid walamnu minin wiil wiilkiisna waa inuusan joogin qofka dhintay wiilow dhalay wiilow dhalay ma aha hooyada maceeda waa inuusan ahayn ow bintu gabadhiis wiil meydku dhalay gabarow dhalay waa waladul ibnuun wiil ilmo u dhalay meydku dhalay waa inuusan jirin intaa haddii la helo yaa fa farduhaa hooyadaa faralkeedu athulusu waa saddex meelood meel kamaa bayantuhu saan caddeeyaba waa maxay hooyadu hulus saddex meelood meel bay qaadataa qofka ay hooyada u tahay oo dhintay oo ay dhaxlayso haddii uusan ilmo ou dhalay joogin walaalo badanna joogin rag iyo dumar waxay doonaa ha noqdeen waladu ibnina joogin macnaha wiil caruur wiilashiis ama wiil gabdhihiis wiil meydku dhalay gabdho ou dhalay ama wiil meydku dhalay wiilalow dhalay waa inaysan joogin waa waa sidii culimmada koonfurtu dhihi jireen waa waa habar welad weyday wey weladu welad weyday walaalo tacaduday weyday yaa ulus la waylcad ulus ka dareersata wey qaadad a welad ma jiro weladu welad ma jiro walaalo tacadudayna ma jiraan ulus la waylcad ulus bay iska iska iska kaxaysanaysaa wey soo bayaan maaha uludka waxaa wax ku dhaxlo kow hooyadaa wey laba shardi oo cadamiyeyn ah cadamiyeyn waa maxay waa in la waado soo koob labada shardaan soo koobaynaa cadamulfarci lwaari farac wax dhaxlo waa in la waado dee waa wuxuu meydku dhalay ama wiilkiisu dhalay wixii waa soo koobnayba farac waarisa waa inuusan jirin baan dhahayna waa walad iyo walad ibnu soo maa haye walaalo tacadudayna waa inaysan jirin rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdeen wakaas laba nin wiiloo walaalaa laba gabdhoodoo walaalaa wiil iyo gabar kuwa liaba kuwa lium ah xataa kuwa liaba kuwa shaqiiqa kuwa lium ah yaa kuwa wax dhaxlaya kuwa la xijaabay waxaasoo dhan waa inaan mid ka joogin xataa walaal xijaaban aan waxba dhaxleen baa hooyada ulufka u diidaya haddii la helo isagoo aan kaba dhaxlayn buu ulufka ka wadaya yaa waay waa la gartay qofkan walaalka maalan waaba la xijaabay qof baaba ka sokeeya saasoo ay tahay hooyadii fuliska uu ka wadaya xujbigu hadduu marsan ahayn kii wasfiga midka wasfigaada qofku ama qaatil noqdo ama diinta ka baxo ama addoonnimo kaas qofka joogiddiisu joogid la-aan bay ka dhigantay aba laga soo waa waa caddan buu ka dhigan yahay laakiin midkan ya waa xujbu shaksi shaksi baa qofkan xijaabo ka sokeeya maca daalika isagoo aan wax qaadanayn buu u qoonsanaya hooyadii saddex meelood meel inay qaadato waayo ayib hadda fiiri tusaale yaraan idin siinaya kitaabkaa ina siinaya qof baa dhintay hooyadiis iyo walaalkii aaba iyo hooyaba wadaagaan iyo walaalkii aaba keliya ay wadaagaan buu ka dhintay qof baa dhintay hooyadiis walaalkii aaba iyo hooyaba ay wadaagaan iyo walaalkii aaba keliya ay wadaagaan laba walaalaa sooma joogaan mid shaqiiqa iyo mid la-aba walaalo tacaduday baa jooga mar haddii walaalo tacaduday joogaan hooyadii thuluth ma qaadanayso hooyadii thuluth ma qaadanayso maxaa marka dhacay walaalkan le-abkan hadda meesha xoolo kuma leh saa mid shaqiiqaa jooge wiil shaqiiqaa jooga isagoo aan waxba qaadanayn baa udhahayaa walaalu waa badan yihin laba nin baa jiray oo walaalo ah hooya thuluth ma leh waxna qaadan mayo hooyadiina thuluthka uu ka kaxaynaya ma garatay waa sidaa waa tusaalahaas oo kale walaalkan shaqiiqaa wuxuu xijaabayaa walaalkan le-abka ah iyo aabbaha iyo hooyadaba la wadaagay baa jooga maca daalika hooyadii uludkiiba ka kaxaynaya maalan qof baa dhintay wuxuu ka dhintay hooyadiis iyo awowgiis iyo dhowr walaalihiis oo hooyada ay walaalo ka yihiin mar haddii awoowa joogo meel awoowa joogo a- walaalo hooyada walaalo ka ah xoola kama qaataan walaalo qofka dhintay walaalihii hooyo keliya ay ka walaala yihiin mar haddii awoowa joogo ma qa- xoola ma qaataan maca daalika waxa weeyaan iyagoo awowuhu xijaabay walaalahan li'umkaa iyana hooyadood bay waxay ka xijaabayaan uludkii sudus bay geynayaan lix meelood meel war waxba dhaxli maysaan idinkoo awoowaaga joogay maca daalika hooyadii ulud qaadan mayso waka suwar badan baa laga keenaa saladaasna halkaasaa la dhigay waaya uludka laba qolaa wax ku dhaxasha hal qolaan qaadano waa hooyada hooyadaas maxaa shardiya meydku ilmo u dhalay inuusan jirin wiil iyo gawra wuxuu doono ha noqdo wiil ilmo u dhalayna waa inuusan jirin ya wiil iyo gawra wuxuu doono isna ha noqdo I- ibnu ibni iyo bintu ibni weeye moogta weladku waxau sii dhalay waa inaysan jirin walaalo tiro gaada tirada xaggee laga bilaabaya labo iyo wixii ka badan duucadad jamc duucadadkaas waa laba walaalaa iyo ka badan waa inaysan jirin waka rag iyo dumar waxay doonaa ha noqdeen shaqiiq iyo liab iyo lium iyo waxay doonaa ha noqdeen fain lam yakun lahu waladun wa warihahu abawaahu ilmo u dhalay ma jiraan iyo ilmo u dhalay waxay sii dhalaan waa meesha kugu jidhaay waxa dhaxlayana waa labadiisa aabe waa maxay labadiisa aabe aabihii hooyadii faliummihi thuluth hooyadiis baa thuluth leh saddex meelood meel ma garat waa aabihii waa laga aamus sababta waxaa la garanaya inta soo hadhay inuu iska qaadanayo ilaa markaasna markay saddex meelood meel qaadato laba qori baa haray soo ma iyo sidii rag iyo dumarka lagu yaqaanay labada qori aa- aabihii baa iska qaadanaya waay dee inay haddii walaala jiraan hooyadu sudus qaadatana aayad kalaa sheegto fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus hadduu walaalo leeyahay walaa ikhwa waa jam waa laba iyo ka badan hooyadii sudus bay tagtay waayo waa laba iyo ka badan rag iyo dumar waxay doonaa ha noqdo masaladaas wixii laga soo reebay hal la gaaree hadda halkaas adiga kuu joogtaa waayo halkaas ayay adiga kuu joogtaa ayib waxaa marka halkaa ku jira inaynu qaadanay dadkii uludka wax ku dhexlayay hal qoloo ka mid ah waa hooyadaas waa hooyadaas waay jaaladaana fiir wuxuu yidhi uludku hooyadaasaa wax ku dhexlaysa meydku farac waarisa ma laha tiro walaalaana lama hayo labaa laga bilaabaya waa intaa horey sheegnay waa kaasa maalan qof baa dhintay xaaskiisii iyo hooyadii keliyaba ka tegay adigu mithaalkood iska keeni ka dhamood ilaa waxaan o dhan inaa waxaa rabtaa aadan sheegin waxu dhalay iyo wax wiilkiisu dhalay iyo walaalo badan iyo midna inaad sheegtay ma rabti qaabkay ulid ku qaadan lahayd baa rabtaa inaad masaladeeda madaxa ka maskaxda ka keento hooyadiisi iyo xaaskiisiba ka tegay dee shuruudii hooyadu markay ulidka qaadanayso waa la hel weled ma jiro weladu ibnu ma jiro walaalo tacaduday ma jiraan khalaas bes sawjadaas sawjadaas ninkaa dhintay xaaskiisa ka dhintay iyo hooyadiis sawjadaasi maxay wax ku dhexlaysaa hooyadiis iyo xaaskiis buu ka tegay sawjadaasi maanta ma reera thumunba mise waa reera rubo waa reera rubo wax caruura ma jiraan aa wax weleda ma jiraan waayo walada ma jiraan maxaa la samaynayaa marka afar meelood meel bay leedahay hooyadiina waa reere ulus saddex meelood meel bay leedahay ilaa walad iyo waladu ibni walaala tacaduday midna ma jiraan waa kaasa waa tusaale waxaa la mid ah Een, islaan baa dhimatay waxay ka dhimatay ninkeedii walaasheed gabadhaa dhimatay walaasheed aabbihii hooyaba walaal ka yihiin iyo hooyadeed u fiirso waa masaa'il hadda aan soo wada marnay oo aa dhisi kadhaan ninkeedii mar hadday ka dhimatay wax caruura oo ay dhashay laguma sheegin moogta wax caruura la welad lama sheegin moogta ninkeedii bay ka dhimatay waa reera nismaraka ninkii walaku nisfi maa taraka aswaajuku xaasaskiinu waxay ka tagaan kala bar baa leedan haddaan lam yakun lahu walad yaa in lam yakun lahunna walad walad ma jiro moogta haye dadka saasaa loo fiirshaa markii masala dad la dhaho waxaasaa laga dhintay qofkaani xaaladda uu marayay xaaladihiisa taabayt gabadhan waa dhimatay hadda u fiirsada ninkeedii bay ka dhimatay caruur bay laguma laguma sheegin walaasheed shaqiiq waa hal gabar ukhta shaqiiqaa dadkii niska qaadanayey markay xabad keliya noqoto soo garan maysa aa gabdhihii waa ukhta shaqiiqaa keliya lagu yiri hal xabo wax kaloo la jooga laguma sheegin waa reeranis zawjkaana waa reeranis xoolihiiba iyagi baa dhamaysay nis iyo nisda maxaa ka saaray xoolaha haddii la kala baro adna bar qaado adna bar qaado ya waay ayib hooyo walaalo tacaduday ma joogaan hal gabar baa joogta moogta hooyana maanta maxay baa rabtaaba walaalo tacaduday lama hayo thuluth thuluth bay rabtaa saddex meelood meel bay rabtaa walad iyo waladu ibn iyo walaalo tacaduday midna ma joogaan hadda darsigeena noogu dambeeyey waka xoolaha loo loo kala jiidaya oo loo oo- xoolihii aan wax kale lagu soo darin baa la deeqsiinaya qaab baa loogu dhisaya waa ka ayib marka taasina wata waxaa soo haray waayo waaba akrinaba intaasoo dhan ijmaacu wuxuu ku guntayma buu yidhi calaa iraadati اlithnayni fii damci dimni اljamc yaa jamacay la mid yihiin saddexda iyo afarta iyo labadaa gabdhood falaa yultafatu ilaa kayri warkaa la fiirsan mayo laba gabdhood ulu uluhaan la siin mayadii iyo badaa la geli maayo isnaanku waa huwa aljamcu الsharciyu calayh faraajicu wa ra'yu اljumhuur khalaas marka laba masalo oo qaraawiyataan la yidhaahdo oo uludkaas hadda hooyadan uludkay qaadanayso waa jamiicu lmaal xoolaha oo dhan oo saddex meelood loo dhigay meeshood weeye moogta mar waxaa jira ay qaadato uludu maa baqiya dad inta xoola qaataan inta soo hadhay wax u uludka ah laba masalaa meesha marka laga soo laga baraarujinayaayo qaraawa yaa la yidhaahdo qaraawatayn alqaraawiyataan na waa la yidhahdaa labadaa masalo marka waa ku joojinaynaa iyaga marka wuxuu yidhi fafarduhaa athuluthu kamaa bayantuhu saan caddeeyey marka waxaan aada rabnaa inaynu markasta maskaxda ugu hayno markii la yidhi thuluth yaa wax ku dhaxla laba qolo inay ahaayeen labadii qolo inaad taqaano hooyadaas hadda aan qaadanaa ka mid waaye markii lagu yidhaahdo yaa thuluthaan wax ku dhaxla yaa inay afar qolo ahaayeen oo wada dumar oo laba gabdhood iyo wixii ka badana labadii meydku dhala iyo labadii wiilku dhala iyo labadii shaqiiqataankaha iyo labadii la-abkaha inaad macnaha لا سعد والله سبحانه وتعالى أعلم